fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan uu shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxaa loo qeybiyey qabaya qoraal xeerka maaraynta deegaanka qaranka somalilan iyagoo mudanayaasha golahaasi wakiiladu ay dood adag ka yeesheen xeerka qabyaqoraalka xeerkaasi deegaanka ayaa mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanaya oo isku aragta dhadhowaa ayaa waxay xildhibaanada golahaasi wakiiladu waxay tale ahaan ku soo jeedinayeen in qabyaqoraalka xeerkaasi deegaanka inaanu golahaasi si fudud aanu uga gudbin isla markaasina in lagama maarmaan in guddi naaqishta loo saaro waxaana hadaladii mudanayaasha dooda maanta ka qayb qaadanaya waxaa hadaladoodii ka mid ahaa si fiican u dhegaystay warbixintii gudida gudidaasu aad bay u soo shaqaysay aad iyo aad bay u soo shaqeeyeen meelo badanna waa ka eegay waa taageersanahay waxaan leeyahay warbixinta gudida ha la taageero sida ha lagu ansixiyey isla markaana wixii lagu xalin lahaa ma aha xal maxaa lagu bedelayaa dadka dadka qaadka ka shaqeeya maxaa lagu bedelayaa ma aha wadaniyad dadka dhulka gubaya dhuxusha dhammaynaya maxaa ay shaqo ka dhiganayaanna waa mas-uuliyad daro ayaanu arkaa sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in lagu xoojiyo halkaa geed qofkii geed guba in lagu khasiro geedkaa loo tiriyo maxay ay tahay lacag u dhiganta laba boqoloo kunoo laana toban kunoo geed toban geed hadduu gubo intii loogu dhufto ama intii oo xadhig ah oo ugu yaraan saddex sano ilaa shan sano gaadha xeerar gaar ah oo mid walba sidiisii ah ayaa xeerkii number ee labadii kun iyo lixdii la ansixiyey oo isagu ka hadlayey dhirta oo keliya ayaa jira kuwii hore kuwan u beddelayana ma aynu hayno waxaa loo baahan yahay in la kala qaybiyo dhowr kasiyood oo u kala baxo in la kala qaybiyo waxaa kaloo jirtaa oo kan ku jirtaa hawshii ay lahayd dowladda hoose ee qashinka iyo nadaafadda magaalada ayaa isna ku jira oo ahayd inay dowladda hoose ay baylows ay ka soo saarto si ay hawshooda ay gusaaro u fiishadaan dhulku iyo badda mid kastaba ha noqoto iyo hawada saddexdaa mid kasta ha noqotee marka cidi meel wax ka qabanayso wasaarad kasta amanta deegaanka amanta xoolaha amanta beerabidkasta ha noqotee in horta meeshaa deegaankeeda assasman lagu soo sameeyo si marka dambe waxyeellada gaadha iyo markii hore bedqabka siday ahayd dee la ysugu qiyaaso waxaan kaloo iyadana taageerayaa xildhibaanada yidhi xeerkan sidaa yaan lagu ansixinin ee guddi ha loo saaro